أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن bismillaahi araxmaani araxiim waa arbaco sagaaliyo tobanka jamaadul aakhir sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo kataib al ikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigaya fariin uu diraya askari yugandhesa oo ku jira gacanta mujaahidiinta dagaallo culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa kufaarta ayaa ka dhacay degmooyin iyo deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya suuqyada soomaalida ee magaalada minneabolis ayaa haawanaya kadib hanjabaadii gaal trump ee ka dhanka ahayd soomaalida maraykanka taliska kufaarta afrikaanta ayaa wajahaya khatar adag iyadoona warbaahinta caalamka ay si aad a u hadalhaysa xaaladda liidata ee kufaarta xildhibaan ka tirsan maamulka ridada puntland ayaa sheegay in maamulkooda uu fududeeyey in magaalada gaalkacyo ay ku badata daroogada noocyadeeda kala duwan maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee baay ayaa tartan cilmiyeed u qabtay ardayda macad ku yaala mid ka mida deegaanada hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayadaas munaasabad lagu maamuusay arday dhammaysatay qoraalka iyo akhriska ayaa ka dhacday degmada kamsuuma ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن waxaad wada dhagaysateen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus haatanna ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran kataib al ikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigaya fariin uu diraya askari yugandhes ah oo ku jira gacanta mujaahidiinta sida warbixintan uu ku faahfaahinaya marwaan maxamed kani waa muuqaal kooban oo dhowaan uu baahiyey kanaalka kataa'ib al akhbaariya kaas oo lagu soo bandhigay fariin ka socota maxbuus dagaal oo ka tirsan ciidanka yuganda ee duulaanka shareecadarnimada ku jooga dalka soomaaliya askarigan ugandheeska ah oo lagu magacaabo muhindo jacoba william ayaa ah maxbuus gacanta mujaahidiinta ku jira muddo laba sano ah wuxuuna fariin u dirayaa qoyskiisa iyo muwaadiniintiisa waxa uu sheegay inay dayacday dowladdii uu u dagaalamayey islamarkaana isagoo rajadhigay uu muddo laba sana ah u xihan yahay mujaahidiinta waxa uu ka dhawaajiyey inay yihiin aalad ku jirta gacanta reer galbeedka islamarkaana uu halkan u yimid ballanqaadyada beenta ah ee dowladdiisa
magaciigu waa muhindo jacoba william qoyskayga muwaadiniinta dalkayga iyo cid weliba oo laga yaabo inay aragto fariintan waxaan u sheegayaa muddo laba sano ah waxaan ahay maxbuus dagaal oo ku xiran dhul shisheeye waxaana gacanta igu haya al-shabaab dalkayga yuganda iyo dowladdayduba halkan ayay iiga tageen si aan u qurmo cutubkii ciidan ee aan ka tirsanaa waa ay dayaceen halkan ayaan imikana keli ku ahay anigoo rajo xun murugaysan oo la iska kay ilaaway markii la ii soo diray soomaaliya bishii abril waxaan rumaysnaa inaan u dagaalamayno nabadda iyo xasiloonnida dalkan innagoo dagaal kula jirna argagixisada waxaan rumaystay orahday ahayd xalka afrikaanka ee dhibaatooyinka afrika balse taasi cagsigeeda waxaan is arkay anigoo dhex tiimbaday dagaal aanan dagaalkayga ahayn dagaal uu hoggaanka u hayo maraykanka iyo xulifadiisa reer galbeedka waxaan nahay oo keliya aalad ku jirta gacanta reer galbeedka oo ay u adeegsadaan ajandahooda gumaysi ee cusub waxaan nahay oo keliya calooshood u shaqaystayaal ay xaabo uga dhigtaan duulaanadooda markiina la qabtay kadib dalkeennu wuuna dayriyey wuunana dayacay iminkana halkan ayaan joognaa oo aan ku qurmaynaa iyadoo aysan jirin cid maqasho oohinteenna iyo cid noo soo gurmanaysa toona waxaa noloshan nagu kallifay waa ballanqaadyo been ah iyo damacyada guracan ee madaxdeenna kuwaas oo igu xambaaray inaan aamino inaan u dagaalamayo qadiyad ka weyn naftayda askarigan ayaa fariin u diray bulshada uganda isagoo u sheegay inay meel dheer gaarsiiyaan fariintiisa maadaama dunida iska indatirtay xaaladaha ay wajahayaan dadkaygow dalkayga waan u khidmeeyey anigoo askari ah waxa ugu wanaagsan ee uu dalkayga ii qaban karo waa inuu isoo badbaadiyo marka aan ku dhaco gacanta cadowga laakiin sida ku dhacday saaxiibadaydii iga horreeyeyba meel cidla ah ayaa layga dhaqaaqay hadda waxaan ka baqayaa in wakhtigu soo idlaado in badan oo ka mid a saaxiibbadii iga garab dagaalamayay hadda waa ay geeriyoodeen ama waa ay dhaawacmeen ama sidayda oo kale ayay maxaabiis noqdeen dunidu way iska indhatirtay dhibaatada aan wajahayno hadda waxaan ka cabsanayaa inaan codkayga la maqli doonin haddaba kuwa imaqli doonow fadlan wakiil iga noqda oo ka shaqeeya sidii aan guryaheenna ku imaan lahayn oo noo oggolaada inaan bogsanno annagu ma dalban inaan soo dhex galno colaaddan keliya waxaan qaadannay awaamiirtiina la siiyey ha yeeshee iminka halkan ayaan joognaa oo uu nagu ilaaway naguna dayacay ciidankiina keenay halkan fadlan wax un sameeya inta ay goori goor tahay
dhowaan ay ahayd markii kataybal akhbaariya ay baahisay muuqaal lagu soo bandhigay maxaabiis dagaal oo ka tirsan ciidanka kenya kuwaasoo fariimo u diray dowladda saliibiyadda kenya iyo shacabka waddankaasi mahadsanid marwan dagaallo culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa kufaarta afrikaanta ayaa ka dhacay degmooyin iyo deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaallo culus ku qaadeen xeryaha askarta kufaarta afrikaanta ee degmooyinka janaale qoryooley iyo deegaanka danow oo ka wara tirsan wilaayada shabeellada hoose waxaana dagaaladaasi liisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan suuqyada soomaalida ee magaalada minneabolis ayaa haawanaya kadib hanjabaadii gaal trump ee ka dhanka ahayd soomaalida maraykanka abuushaybe ayaa warbixintan inoo haya wararka ka imaanaya magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ee dalka maraykanka ayaa sheegaya in gaabis uu ku yimid dhaqdhaqaaqii ganacsiga ee ay soomaalida ku lahayd magaaladaasi arrintan waxay ka dambaysay markii madaxweynaha dowladda silbiyadda maraykanka gaalka lagu magacaabo donald trump uu soomaalida dhowr jeer warbaahinta ka weeraray sheegayna in aan looga baahnayn maraykanka qaar ka mid ah ganacsatada soomaaliyeed oo warbaahinta ka soo muuqday ayaa waxay sheegeen in goobaha ganacsiga soomaalida ee suuqa karmeel ee minneabolis ay hadda noqdeen oo kuwa haawanaya maadaama dadkii u soo dukaamaysan jiray ay sheegeen in cabsi iyo welwel lagu beeray dadkan soomaaliyeed ayaa la soo wariyey inay weeraro kala kulmaan ciidamo amerikaan ah oo gobolka minnesota lagu soo daadiyey kuwaas oo loo soo qubeeyey si ay u qabqabtaan soomaalida waxay ganacsatadu tilmaameen in arrinkaas ay ku keentay culays xooggan oo dhaqdhaqaaqii ganacsi ee suuqa karmeelna uu halis ugu jiro inuu joogsado gebi ahaanba dhanka kale qof goobjooge ah ayaa sheegay in ganacsatadu u sheegeen in dakhligii soo geli jiray uu hoos u dhacay boqolkiiba toddobaatan ilaa sagaashan halka dadka qaar ay ka cabsi qabaan in dukaamadooda ay gebi ahaanba xirmaan ganacsatada soomaalidu waxay sheegeen in suuqa karmeel ay ku yaalaan kun iyo laba boqol oo dukaan shaqaalihii goobahaasi ka howlgal jirayna ay sheegeen inay shaqada ka tageen cabsi awgeed waxayna taasi keentay in milkiilayaasha ay shaqadii shaqaalaha qabtaan sidaa oo ay tahayna ay waayaan macaamiishii ku xirneed mid ka mid a ganacsatada ayaa dhankiisa sheegay in dadka soomaaliyeed si gaar ah loo beegsado oo la takooro waxayna si isku mid ah u sheegeen in hanjabaadii trump ee ka dhanka ahayd soomaalida ay si weyn u saamaysay haddaan nahay ummadda soomaaliyeed innaga waxaan nahay community ka shaqaysanaya suuqa karameel kuna nool xaqooda soo dhacsanay marka waxaan u baahannahay xaqeena inaan helno si nabadgelya ummaddii wax naga iibsan lahayd noo imaan lahayd cabsi iyo welwelaa lagu beeray qof noo soo gelaya ma laha suuqii wuxuu noqday mid isdayayo albaabixi xiran iyo albaabo iska furno cidna soo gelayn waxaa waaye waa nasiib darro aad u xun oo maaragtay u soo hooyatay dadka maraykanka ku nool gaar ahaan communitiga soomaaliyeed dad waxaan nahay business ah xilligaana hadda shaqo ka soo baxay shaqadii kaleeto halkan karmeel businessaan ku leenahay waa kana moolka dhan waa cidlo waa laga kala guuray qof soo gelaya ma laha marka america horar caadiya isku bedeshay miis dhahaynin madaxweynihii waddanka qabsadaa saas u hadlaayo ummaddii u horseedaayo maaragtay wax oo maaragtay erayo aan fiicnayn erayo laga xishoodo aad ba u saamaysay shaqooyinka ay gacanta ku hayeen inay ka tagaan kasta markii socday ee wax iibsanayay iyagii xaaskoodii iyo ka waxeeyeen marka aad bay u adag tahay runtii haddii ay maalmo kale sii xidhnaato inay dadku ay kirooyinkooga bixiyaan qiyaas ahaan dukaamada meesha ku yaala waxa weyaan ilaa kun iyo laba boqol oo dukaan dukaan oo dukaankiiba uu kun doolar yahay ilaa iyo boqol iyo labaatan kun oo doolar weeyaan bishii khasaare u imanaysa waa uun kirada keliya laakiin taas waxaad fiirisaa inta qof ee ka shaqaynaysay dukaan walba waxaa laga yaaba laba saddex qof inay ka shaqaynayay mushaar ka soo galayay dad badan ay biilayeen so target baan noqonaa annaga midabta koor waayo dukaanka waa furnaa waa xirnaa waa furnaa waa xirnaa zaa'id dhaqaalaheena iyo sumcadeena iyo soomaalinimadeena aad bay u liidataa runtii waana saamays anaa dareemaya kolley waa ujeedaa dukaanka cid isoo gasha male moolka cidla waa hawahawa ku jirnaa waxay noo saamaysay si ba-an maxaa yeelay maqaayadan aa ujeedadaan jooga waxaa la yidhahda sambuusa king waxaa ka jaqayn jiray afar qof oo kale shiftiga soo wada geli jiray maalintii oo ka wada shaqayn jiray sharci bay lahaayeen siday waxay ugu muuqdaan uma malaynaya inay ka soo raynayso inay ka sii darta maogyihin kas hadda waxaba dhici karta waxa siyaabaha hadda aan maqlayno inayba ay soo qaateen waaranti ay ku soo galaan moolka iyo waxyaalo badan baa jira oo suuqa galay oona run ah marka way ka sii daraysaa meel kama soo rayn doonto ciidamada silbiyiinta maraykanka gaar ahaan kuwa lagu magacaabo i c e ayaa la soo wariyey inaan lagu arkayey goobaha ay soomaalida ku badan tahay waxayna taasi keentay in dadka soomaalida ay guryahooda ku noqdaan si aan loo qabqaban sida ay goobjoogyaal soo sheegeen mahadsanid abushayba taliska kufaarta afrikaanta ayaa wajahaya khatar adag iyadoona warbaahinta caalamka ay si aada u hadalhaysa xaalada liidata ee kufaarta sida warbixintan uu ku haya cusmaan axmed dhuubo hal sano ayaa uu sii dhammaanaya waxaana ka harsan oo keliya wax ka yar hal bil intii shaatiga cusub loo xiray ciidamada afrikaanta ah ee isbahaysiga ee yuusom oo wakiil ka ah duulaanka siliibiga ah ee muddada dheer ka socda dalka soomaaliya ciidamadan gaalada mactabu dirirka ee yuusom oo si nafla caarinimo ah loogu xiray shaatigan cusub ayaa wajahaya caqabado waaweyn oo dhan weliba ah xilligiisiyada tawxiidka ee bariga afrika ay dardar xooggan geliyeen howlgalladooda the east african oo ka mid ah warbaahinada ugu afka dheer dalalka bariga afrika gaar ahaan dalka kenya ayaa warbixin ka diyaarisay xaaladda adag ee ay ku sugan yihiin ciidamada afrikaanta waxayna sheegtay in weli ay taagan yihiin khataraha amniga ee hareeyey howlgalka ee yuusom waxa uu sidoo kale ka dhawaajiyey in dhinaca kalena ay sii kordhayaan caqabadaha dulhoganaya howlgalkan saliibiga ah sida saadka iyo dhaqaalaha kuwaas oo gebi ahaanba wiiqaya ayuu yidhi awoodda ciidamada afrikaanta ee ku sugan gudaha dalka soomaaliya warbixintu waxay xustay in mugdi badan uu hareeyey sii wadista duulaanka mactabu dirirka ah ee ka socda soomaaliya maadaama midowda afrika laftirkiisu uu xaalad khallafsan kala kulmayo sii wadista howlgalkaasi ee yuusom maadaama maraykanka uu gaashaanka u duruuray in uu dhaqaale ku bixiyo howlgalkaani wuxuuna sheegay wargeyska in xilligan midowda afrika ay quuldarraynayaan dalalka midowda yurub oo iyaga laftirkooda wajahaya duruufo adag oo dhanka dhaqaalaha ah sida uu wargeysku sheegay wakiilka gaarka ah ee midowda yurub ee geeska afrika haweeneyda lagu magacaabo aneeta weyber ayaa isbuucii lasoo dhaafay dib ugu laabatay xarunta midowda yurub ee bruseles kadib kulamo muhiim ah oo ay ku qabatay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya kulamadan oo qabsoomay muddo hadda laga joogo toban cisho ka hor ayay warbixintu sheegtay in ay la yeelatay madaxa kooxda riddada soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo taliyaha ugu sarreeya ciidanka calooshood u shaqaystayaasha ee yuusom gaalka lagu magacaabo samgavuma wargeysku waxa uu si gaara u soo qaatay kulanka dhex maray haweeneydan midowda yurub u qaabilsan geeska afrika iyo taliyaha ciidamada ee yuusom wakiilka gaarka ah ee midowda yurub u qaabilsan geeska afrika ayuu wargeysku sheegay in taliyaha eusom ay kala hadashay caqabadaha dhaqaale ee howlgalkan iyadoo qirtay in haddii aan xal laga gaarin arrinkaasi uu fashil ku imaan doono dagaalka lagula jiro mujaahidiinta al-shabaab warbixintu waxay xustay in golaha ammaanka ee ururgaaleedka loogu yeero qaramada midoobay ay sheegeen in muddo ka badan hal sano ay ciidamada eusom ku shaqaynayaan lacag la'aan taasina ay keeni karto ayay yidhaahdeen niyadjab iyo khatar ah in gebi ahaanba uu kala daato howlgalkaasi ciidamo yugandhees ah oo dhowaan ka soo laabtay dalka soomaaliya ayaa u sheegay the east african in dhibaatooyin daran oo dhaqaalaha ay saameeyeen howlgalka cusub kuwaas oo qayb ka noqonaya caqabadaha taagan ee curyaamiyey ciidamada ee yuusom sidoo kale waxay sheegeen askarta dib ugu laabatay dalka yuganda in ciidamada afrikaanta ee ku sugan dalka soomaaliya aanay awood u lahayn inay dib u qabsadaan dhul badan oo ay ka baxeen kadib markii ay mujaahidiinta al-shabaab soo weerareen waa run waxaan ka soo wareegnay howlgalka annagoo aanan wax mushaara helin waxaan ognahay in waajibaadkeennu uu yahay inaan la dagaalanno al-shabaab laakiin in siddeed iyo toban bilood lagu jiro kuleelka dagaalka oo la waayo saaxiibo badan iyadoo aan wax mushaara la helin waa arrin aad u adag ayuu yidhi mid ka mid ah askarta ka soo laabatay soomaaliya ee u warramay wargeeska the east african xaaladdaani waxay calaamad u tahay ayuu yidhi wargeesku in howlgalka au som uu sanadkiisii ugu horreeyey oo keliya uu wajahayo duruufo adag iyo dhaqaale la'aan aad u bahsan halka maamulka trumba uu gebi ahaanba diiday inuu wax ku darsado howlgalkaasi taasi beddelkeedana qorshaha maalgelintiisa uu ku hanjabay inuu xanibayo inkastoo wadahadallada bruseles ay socdaan haddana waxa ay warbixintu sheegtay in aanan la ogeyn xaaladda dhaqaale ee midooda yurub uu ku bixin doono howlgalka eu som oo hadda ku jira xaalad aad u adag oo marba marka ka dambaysa ka sii daraya waddamada shiinaha jabaan koonfurta kuuriya talyaaniga iyo isbaanishka oo wargeysku sheegay in lacago ay u ballan qaadeen howlgalkaasi kuwaas oo weliba qaarkood aanan cayiman tirada lacagtaasi ayna ilaa iyo hadda bixinin qarashaadkaasi ay ballan qaadeen iyadoona howlgalka uu madaxa kala sii baxayo bishii labiyo tobanaad wargeysku waxa uu intaasi ku daray in midooda yurub uu howlgalkaasi si kumeel gaar ah ugu qoondeeyey lacag dhan toddobaatan milyan oo dollarka maraykanka ah iyadoona ay arrintaasi weli tahay mid ballanqaad ah laguna xiray shuruudo ay ka mid yihiin in lacagtaasi loo qeybiyo ciidamada eu soome iyo maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya simon molongo oo ah diblomaasi islamarkaana horay u soo noqday ku-xigeenka madaxa admis oo ahaa howlgalkii ka horreeyey ee yuusom oo wargeeska uu soo xigtay ayaa caqabado weyn ku tilmaamay in riddada soomaaliya loo difaaco sidii loo difaaci jiray bilowgii howlgalka midooda afrika wuxuuna arrinkaasi ka muujiyey in tallaabadaasi aanay wakhti xaadirkan suuragal ahayn maadaama ayuu yidhi ay tirada ciidamada afrikaantu sii yaraanayso islamarkaana ay sii korortay awoodda iyo howlgalka mujaahidiinta xarakada al-shabaab wuxuu saliibigan ka shanqariyey in ciidamada calooshoodu shaqaystayaasha afrikaanta ay xaaladoodu aad u liidato islamarkaana ay ka daaleen dagaalkii ay kula jireen al-shabaab simon molongo waxaa kale oo uu wargeeska the east african u sheegay in iyadoo ciidamada afrikaantu ay sidaasi u rafaadayaan haddana kooxda riddada soomaaliya aysan haysan maleeshiyaad lagu aamini karo sugidda amniga iyo la wareegista goobaha ay joogaan ciidamada eu som warbixintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo shir horaantii isbuucan uu ka furmay dalka qatar kaasoo ahaa madaldood iyo afkaar isweydaarsi ah uu ka dhex istaagay murtad gurguurte kana sheegay in xaaladda kooxda riddada soomaaliya ay halis ku jirto islamarkaana ay wajahayaan dagaal saddex geesood ah oo kaga imaanaya dhinaca mujaahidiinta al-shabaab mahadsanid cusmaan xildhibaan ka tirsan maamulka riddada ee puntland ayaa sheegay in maamulkooda uu fududeeyey in magaalada gaalkacyo ay ku barata daroogada noocyadeeda kala duwan yaasir maxamed ayaa inoo faahfaahinaya xildhibaankani oo ka tirsan baarlamaanka riddada puntland ayaa hadal uu ka jeediyey kulan ay ku yeesheen golaha dawaaqiidda puntland magaalada garowe wuxuu uga hadlay xaaladda magaalada gaalkacyo iyo sida ay ugu soo badanayaan daroogada iyo maandooriyaasha wuxuu sheegay murtadkani in magaalada gaalkacyo ay ku soo kordheen dukaaman iyo guryo lagu iibiyo khamriga iyo maandooriyaasha kale xildhibaankani ayaa sidoo kale sheegay in arrintaasi ay sabab u yihiin oo ay fududeeyaan saraakiil iyo madax ka tirsan maamulka riddada ee puntland gaalkacyo waxaa jira guryo cad oo la yaqaano oo lagu gado maandooriya dukaamo sidii dukaamadiibay u furan yihin gaalkacyo gabar baa hadda ugu geeriyootay kaniiniga iyo irbadaha waa wax magshuuf oo la yaqaano farmashiiyada lagu gado meel walba waana maandooriyaha qayb ka mid a fadhigan intuusa bilaabin ka hor waxaan ka nimid gaalkacyo waxaa jira guryo cad oo la yaqaano oo lagu gado maandooriya dukaamo sidii dukaamadiibay u furan yihiin waa makhraati madoon xildhibaanada qayb ka badan baan wada soconay qololkii baanu soo aragnay cid walba oo ay qusaysay waa kala hadalay laakiin cid dhag jalaqs qusaysay ma leh marka halkaa waxaa ka muuqata inaynu inagu fududaynayno ciidamada iyo cid walba xildhibaanada qayb ka mida maalin walba baabuur miday ama reerkoodaabaa waxaa laga yaabaa inuu ugu doodayo ma uusan ogayna daro walbaa waday ha la soo daayo deegaanada ay ka taliyaan maamulada riddada waxaa aad ugu soo badanaya daroogada iyo maandooriyaha taasoo sabab u ah inay ka ganacsadaan sidoo kalena ay dalka soo geliyaan daroogada sidoo kale maandooriyaha ayaa waxaa aad u isticmaala maleeshiyaadka riddada iyadoona xilliyada ay soo isticmaalaan ay dhibaatooyin u geystaan shacabka muslimiinta ah ee ku dhaqan deegaanadaasi mahadsanid yaasir maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee baay ayaa tartan cilmiyeed u qabtay ardayda macad ku yaala mid ka mida deegaanada hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayadaas waa kan bashiir muxiidiin abu ayman maynu fadhiine galabta musaabaqo cilmiya ama tartan aqooneed qolay in gobol haya ardayda dhikadaasa machadka khadiija binti khuwaylid ummi lmu'miniin radia allahu canha wa ardaaha oo liicdaadi daaciyaad wuxuu ahaa tartan cilmiyeed uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee baay kaas oo lagu qabtay xarunta machadka khadiija binti khuwaylid faraca deegaanka iidaale ee hoostaga magaalada baydhabo tartankan oo ahaa mid lagu dhiirigelinayay gabdhaha qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada ku barta macadkan caanka ka ah wilaayaadka islaamiga dalka ee soo saara dumarka daaciyaadka ah gabdhaha ka qaybgelaya tartankan ayaa kala sitay magacyada majmuucada ramla binta abi sufyaan iyo majmuucada dhigeeda ah ee sawda bintu zamca waxaana labada dhinac mid walba ay soo bandhigeen culumta ay ku barteen macadka intii uu tartan ka socday waxay su'aalaha ay ka kala imaanayeen dhammaan mawaadiicda iyo culumta sharciga ee dumarka musulmaadka ay ku barteen macadka khadiija ee deegaanka iidaale waxayna su'aaluhu ahaayeen sidan majmuucatu ramla dhiga fura su'aale su'aal siireew maybaadhan dhiyaase maa macnaa daaqu lximaam daaqu lximaam maylikweeda
bismillaah anoo magaagayay muslimo xasan cali oo ka socda majmuucada ramle oo dhikado macadka khadiijatun bintu khuwaylid haddii aan iskuday macanasha maa macana daaquu ximaa mayba dhamiyeen geera bismillaahi raxmaan raxiim su-aalii majmuucatu ramla la weydiiyey oo ma ahaytii maa macnaa daaqul ximaama geeri dhadhamiyeen yeertii su-aalaas jawaabtiye jawaab sax ee u waana may ka guulaysadeena tuman darajo majmuucatu sawda hindhafeeda su-aal maadada suhdigu waaye shaacirka meerhaay wahalanii suuratun fi lcayni idi nadarat min howli matlaaci maa qad adhashanii maa macnaa haalanii haddaba
bismillaah anoo ah magaaye xabse sheekh maxamed axmed ku socod majmuucada zawda bintu samaca dhikadooq macad khadiija bintu khuwaylid iyo qaryati idaale maqarka muxaafadada degmada baydhabo su-aalaas jawaabtiye mayba waa mayba i wareeriye bismillaahi raxmaan raxiim majmuucatu sawda su-aalii la weydii jawaabtiya ku biiday oo ma i wareeriyey yo arti jawaabtiyaas jawaab sax ee uusaas daraadiye majmuucadaas may ka guulaysatay tuman buundo majmuucatu ramla dhega fura su-aalo may dhikamaase sadaha socod maa suwaru tagayuri lijamci taksiiri qaababka jamcu tagsiirka in isbedelow may etaa
anoo magaca ileerow ruqaya oo kasocda majmuucatu ramla macadkan dhakadownayay macad khadiija binti khuwaylid su-aalo jawaabtay haddiyaan iskaday maybuwa jamcu taqsiirka ilaa iyo lix qaab yaan isbedele tan koowad tagayurun bishakli tagayurun binaqsi laysa hayru tagayurun biziyaadati laysa hayru tagayurun bishakli maca anaqs tagayurun bishakli maca ziyaada tagayurun bishakli maca aziyaadati wannaqsi jamiica bismillaahi raxmaan raxiim majmuucadaasi oo su-aalii la weydiiyey jawaabtiyo ku biyeen ilaa lixgaabe jama tagsiir mufradke in isbedelee la ari jawaabtaasi oo jawaab sax ee usaas daraadee may ka guulaysadeena toban darajo mid kasta oo ka mid ah labada majmuuco ee ramla iyo sawda waxaa la weydiiyey min siddeed su-aal iyadoo ugu dambeyn guddigu u shaaciyey in ramla ay la timid siddeetan darajo halka majmuucada kale ee sawdan ay la timid siddeetan iyo shan darajo intaasi kadib waxaa gudaha macadka khadiija bintu khuwaylid ee deegaanka iidaale lagu qabtay munaasabad ballaaran oo uu maktabka dacwada wilaayadan ku abaalmarinayay majmuucadii guulaysatay oo goobta lagu shaaciyey waxaana abaalmarinta guddoonsiiyey malaaq nuurow maxamed maadey malaaqa bee shalaysaan ee walaad islaamiga ee baay khadiija bint khuwaylid oo ayaana ciidanka tartantay sarfadiya iyoonay mewaa laamiya tulafaalkoo ku akhriyaan ilaa iyoonay heerkaas iyoonay deereenkeeka baradeen yoona tartameen lama majmuuhaayeen majmuucatu mewaa ramla iyo majmuucatu sawda yaan tartameen majmuucadu guulahani waynayin sheegi majmuucatu sawda yaayti majmuucatu sawda diidilanka targaryaan yaa insha allahu likuwareejiidoon مجموعة السوداء آه، معك يا خديجة بنت خويلد هكا جزاكم الله خيرا حديدا قال يا الله سقد إلى إيران لكن أغض- على هي سنبرخايا لذلك إن يجهدي سنبيدين عليه سنبرخايا جزاكم الله خيرا إن شاء الله تعالى أنت انتبه وقيب واتي والبرشد به وقيب واتي من بسلنا إلى هي سنبرخاي والبرشدين عليه سنبرخايا الدنيا خراب الدنيا خراب ما بالك ديري والبرشد يلك ديري لأن قاعد يبسوا والبرضو gooskii ini markaasa se ka dhagaw nafsatiita gooska naftiisi laka dhagaw kor walbarashada kumid ata walaala horumarka lakadeeraa kumid ata jazaakum allahu khayra ilaahaysa maraqaay mid ka mid ah dumarka macadka khadiija ayaa soo gudbisay shucuurkeeda ku aadan tartanka ay ka qayb galeen بسم الله ونوع أرداد معت خديجة بنت خويلد ما ينتك قالنا ترتن لما قيب ما يترتماني لما مجموع مجموعة سوداء يا مجموعة رملة بنت أبي سفيان إلى ما تسمى قول راتي مجموعة سوداء ما ينك قول سنة هديك للدون أو ننتهن كوكو وكرم وأن إيدي إيدان كفرح سنة إلى علم- علمك أن زيادي أنت ولن كسان الأول بر إلى نهنوني دين تسلام كالني أرزق أنت سيدي عاد إسلامي أندلس إن شاء الله baay gobolkan ku horumaray xagga waxbarashada marka loo eego xafladaha ka dhacaya degmooyinka iyo deegaanada wilaayadan sida xaflad lagu furayo macaahid madaariis iyo iskuulaad nidaami ah waxaa dhinac kala barbar socda howlaha makaatiibta dacwada iyo tacliinta ay ka wadaan qiimaynta heerka aqooneed dadka ay mas-uulka ka yihiin taas oo laga dheehan karo tartamada ka dhacaya xarumaha waxbarasho ee ka furan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay mahadsanid bashiir ugu dambayntiina munaasabad lagu maamuusay arday dhammaysatay qoraalka iyo akhriska ayaa ka dhacday degmada kamsuumo ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose faahfaahinta warbixintan waa kan cabdiwahaab maxamed bukhaari degmada kamsuumo ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa martigelisay xaflad ballaaran oo ay ku qalinjabinayeen sagaashan iyo shan ruux oo bartay akhriska iyo qoraalka kadib dadaal fara badan oo ay ku bixisay wilaayada gaar ahaan maktabka dacwada waxaana ugu dambayntii ka soo baxay natiijo aad u qurux badan munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta wilaayada heer gobol culimo waxgarad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa dhammaantood soo dhoweeyey dadaalka midho dhalay ee ay bixiyeen labada dhinac ee kala ah dadkii ardayda ahaa iyo maktabka dacwada ugu horrayn waxaa munaasabadda kelimad ka jeediyey sheekh maxamed ballih oo ka mid ah culimada wilaayaadka islaamiga ah allah subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iskale walaalayaal madarasadan su'uka ayaa keenay hadafkuna yahay ardadii ka qalin jebisay ee qoraal la'aanta ee u baastay inay wax qoraan ka qalin jebisay akhrin la'aanta u baastay inay waxaweye wax akhriyaan xadadku uusan yaraynoo boqol ku dhow yahay siday macnaha wax u barteen iyo siday u dadaaleen iyo inta jeeroo imtixaan laga qaaday iyo siday buundo sare u keeneen rag iyo dumar ayaannu xaflad ay goosteen maamulka jubbada hoose iyo xarakadu oo isla socota inay u dhigaan annaguna aan ka soo qayb gallo allah subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iska leh intaasi kadib waxaa munaasabadda ka hadlay salaadiinta beelaha jareerweyne iyo mushunguli oo munaasabadda lagu soo marti qaaday ardada iyo dumarka hoyooyinka maamooyinka dulaabta wujuuhda nuurka la iftiinka lelaya oo lix bilood keliya alkitaab walqiraa'aka baradi allihii qadari allahaasaa kuu mahad iska leya ikhwaani alxamdu lilaah waxaan u macad celinaynaa allah subxaanahu wa tacaala isaga koonkan iyo dhulka oo abuuray maxaa yeelay xafladda maantaan isku nimaanay oo isku kulannay waa xafladdi oo tulaabka oo min rijaalin ila nisaa waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose sheekh axmed abu yunis ayaa munaasabadda kelimadiisa lagu soo xiray dadka degan degmada muhaafadada kamsooma rijaalan wanisaan ayagana waxay mudan yihiin in loo mahadceliyo waa dad aad u jecel diinta sidii ka muuqato aad arkaysaan oo la tilmaamayo ama la og yahay oo khayrka aad u jecel waxaad dareemaysaan qof maanta da'diis halkaas lagu sheegay oo halkaan lagu amarinayo waxaad tusinaysaa geela haddii durduriyo moogtahay geelii wuu weyneeyey ama waayel haddii durduriyaan ama sii cararaan aaranka haggee jooga dadkii weynay haddii waxbarashada saan ku yihiin dadkii yaraayna maxaa moodaysaan waa ka sii daran yihiin waxaan leenahay markan jazaakum allahu khayran waad mudan tihiin in la idiin mahadceliyo reer kamsooma salaadiinta waxay tilmaamayeen walaayada jubbada hoose waxaad ugu jirtaan kaalinta koowaad waa runtooda si ay sheegeen waay wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa ku dhawaaqday in ay dardargelin doonto heerka waxbarasho ee degmada kamsooma waxaana ay ballan qaaday in dhowaan albaabada loo furi doono goobo waxbarasho oo cusub oo ay yeelan doonto degmada kamsooma aad buu u mahadsan yahay bukhaari warbixintiisa waxay u dambaysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu